waxaa soo dhammaatay hubaanti la-aantii hoggaanka britain ugu dambayntii waxaa guulaysatay liistras waxa ay ahayd xogaayihii arrimaha dibadda waa toddobiyo afartan jir waxay noqotay ra-iisul wasaarihii gabadhah ee saddexaad ee britain yeelatay ilaa iyo iminka
Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz, come up on stage.
dad badani waxa ay filayeen inay iyadu soo baxayso gaar ahaan dadka ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool boqortooyada ingiriiska dadkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ahay waxa ay aaminsanaayeen in aanay britain diyaar u ahayn hogaamiye ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay laakiin markaad hoos u eegto qaabka ay ku soo baxday sawir kale ayaa kuu soo baxaya ra-iisul wasaare liis truss tartan xoogan oo mararka qaarkood isu bedelaya dagaal siyaasadeed waxa ay ku guulaysatay koob iyo siddeetan kun saddex boqol cod oo ay siiyeen taageerayaasha xisbiga talada haya halka uu helay cood rishi sunak oo ay ku soo hadheen doorashadii dadbanayd ee xisbiga iyo taageerayaashiisa dhexdiisa khudbad gaaban oo ay jeedisay markii guusheeda lagu dhawaaqay waxa ay tidhi sharaf ayay ii tahay in la i doortay kadib markii aan maray waraysigii shaqo ee ugu dheeraa abid kuma ay guulaysan tiradii la saadaalinayay inay helayso taasi waxa ay su-aal gelinaysaa inay guulaysan doonto marka ay labada sano iyo googa u hadhay dhammaadaan haddii ay isa soo sharaxdo doorashadani ma ay ahayn mid guud ma la filaya inay natiijadu sidan noqon doonto su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah gorfeeyo degan magaalada leesta ee dalkan britain cabdi xafiid natiijada inay sidan udhici doonto waa la filahayay oo haweeneyda listras ay ku guuleysan doonto hogaanka xisbiga ayna markaana noqon doonto ra-iisul wasaaraha bedeli doono boris johnson markay isku soo hareen labadooda waa rishi sunak iyo listras xubnaha xisbiga conservative-ka ah dhowr afti baa laga qaaday waxayna u kala dhexeeyeen lixdan iyo kow ilaa lixdan iyo lix boqolkiiba in ay iyada hogaaminaysay oo iyadu inay u codeeyaan ay go-aansadeen waxyaabaha loo aaneynayo in ay guushan ku gaartay baa waxay tahay markii horena la filaya inay kaga guuleysan doonto rishan sunak iyada oo barnaamijkeeda ololaha uu caddaa ballanqaadyo samaysay meesha oo isagu inta badan war cad oo sugan uusan macnaha usoo bandhigin codbixiyayaasha teeda kale walaac waxay ka wujiyeen codbixiyayaasha in uusan ku guuleysan karin rishi sunak haddii la doorto in uu dalka xisbiga guul gaarsiiyo doorashada soo socota ee dhici doonto laba sano kadib oo ay u arkeen in fursad uu heli doono xisbiga shaqaalaha ama labor party sidaa daraadeed ayay noqotay in ay u leexdaan dhinaca listras ruushka ayaa markii ugu horeysayba ku tilmaamay guusha listras natiijadii ugu xumayd ee tartanka britain oo soo baxay marka la eego caqabadaha taagan xilliga ay kusoo beegan tahay ra-iisul wasaaraha cusubi oo ay ka mid yihiin kiif iyo moscow dagaalka u dhexeeya sixir bararka maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay xooga saari doonto su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland cabdixaafid oo caqabadaha hortaagan ra-iisul wasaarahan cusub ee maanta xilka la wareegaysa listras waxaa ka mid ah qiimaha maceeshada ee kordhay iyo tamarta oo aada qaali u noqotay wadankan oo kale maaragtay isticmaalkeedu waxaa kale oo jira in ay hanato xildhibaanada xisbigeeda ah ee ku jira aqalka hoose xildhibaanadaasoo iyada aan dooran boqolkiiba koob iyo soddon keliyaata ayaa doortay xildhibaanadaas markaa waa inay kuwaana dee hanatoy ay isu muujiso sidoo kale waxaa jira inay kaalin ka qaadato oo kale sidii ay doorka uga qaadatay dowladdii hore ee boris johnson ee caawimadii ay siinayeen waddanka ukraine si ay ukraine isaga difaacdo weerarkii uu kusoo qaaday waddanka ruushku marka waxaa jira dhibaatooyin aada u fara badan oo ra-iisul wasaarahan cusub ee maanta xilka la wareegaya hor yaalla waana la arki doonaa uun toddobaadada soo socda sida ay xaaladda u maarayso ra-iisul wasaaraha la doortay waxay ku dhalatay magaalada oxford oo ku taalla koonfurta mandaqada england laakiin qoyskeedu iyada oo yar waxay u guureen tuulo yar oo ku taalla duuleedka magaalada glasgow ee mandaqada scotland ahaan waxay isku tirisaa inay asal ahaan kasoo jeedo mandaqadaasi wasiirka koowaad ee mandaqada scotland waxa ay u hanqaltaagaysaa in scotland ay ka qabsoonto afti labaad oo bulshada gobolkaas lagu weydiinayo inay qayb kasii ahaadaan boqortooyada britain culays intee leeg ayay liistra saari doontaa scotland iyo baadigoobka jamhuuriyadda waa kan mar kale maxamed dahereri cabdixaafidow waxaa jira case hadda laga warsugayo oo maxkamadda ku jira oo la xidhiidha inay dowladda scotland xaq u leedahay oo kale in baarlamanka scotland uu go-aamiyo afti madax banaani ah oo laga qaado scotland dowladda dhexe taas ogolaanshihii markii hore oo kale iyada la weydiistay way diiday markaa casekaasi haddii uu go-aamiyo in aanay awoodda scotland oo kale baarlamankeedu awoodu lahayn sharcigaas dowladda dhexe ee listras waxay ka go-an inay keento sharci cusub oo halkii codka aqlabiyadda lagu heli lahaa uun ciddii footaysa uun magaranaysa de majority-gii aqlabiyaddu ay noqon lahaayeen ay taa meesha ka saaraan ay yidhahdaan dhammaan dadka scotland degani waa inuu majoritigooda iyo badankoodu ay u footayaan cod madax banaaniya taasina waxay ku adkeyn doontaa scotland xisbiga hayaa in uu meel mariyo ujeedadiisa ah inuu scotland ka dhiga dal madax banaan oo ka go-ay uk inteeda kale waxyaabaha ugu waaweyn ee suurtageliyay guusha listros waxaa ka mid ah in ay isbarbar taagtay ra-iisul wasaaraheedii hore halka murashixii la tartamayey oo hore uu ahaa xoghayaha maaliyadda isagu ka dambeeyey kacdoonkii lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson taageerayaashiisi waxay ku dadaaleen in aanu xilka ku guulaysan waanay u suurta gashay liis tras maanta koob iyo tobanka subaxnimo ee wakhtiga britain ayay boqoradda ingiriiska la kulmaysaa waxa aanay boqoraddu weydiin doontaa inay dowlad soo dhisto xubnaha xisbiga talada haya qaarkood way iscasileen guushii liis kadib qaarkood xilka ayay waayi doonaan halka qaarna markii ugu horeysay xil loo dhiibi doono xilku waa meerto kelmaddani waxay ka mid noqon doontaa halkudhigyada asxaabtii aan la dhacsanayn liis tros ee ay xilka ka qaadi doonto waxaa isha lagu hayn doonaa dowladda ay soo dhisto iyo sida ay uga dabaalato carqaladahan ku gadaaman taasina waxa ay suurad ka bixin doontaa mustaqbalka siyaasadeeda cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london